waxaa xarunta dhexe ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka sodmaa laga daafuray wejiga afraad ee mashruuca sugnaanta cuntada kaas oo loogu talagalay dadka soomaaliyeed ee abaartu sida weyn u saameysay wejigan cusub waxaa fulinaya xarunta king salmaan ee samafalka iyo gargaarka aadanaha waxaana si toosa u hirgelinaysa hay-adda lagu magacaabo tadmuun iyadoo taageero ka helaysa boqortooyda sacuudi carabiya qeybtan cusub ee mashruuca waxaa ka mid ah shan kun sideetan iyo shan tan oo raashiin ah oo qiimahooda uu dhan yahay lix dhibic afar milyan oo dollar kuwaasoo si toosa ugu faa-iideysan doona qoysas lagu qiyaasay sideed boqol iyo shan kun iyo labaatan gaar ahaan kuwaas oo wajahaya xaaladaha adag ee abaaraha iyo cunoyaraanta ka jirta wadanka shirka waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka maxamuud macalin cabdulle safiirka dowladda sacuudiya u jooga soomaaliya wakiilo ka socday ururka jaamacadda carabta ururka iskaashiga islaamka iyo xafiiska qaramada midoobay ee iskudubidda arrimaha bini-aadamnimada ee lagu magacaabo oja